bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa isniin talaada ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo maanta shir aanan caadi ahayn oo ay yeesheen xilka uga qaaday taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal uduwaay yuusuf raagi haddaba waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo goordhow saxiixay wareegtada magacaabista taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed oo golaha wasiirada soomaaliya ay magacaabeen maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa shakhsiyaadkii lagu bedelay taliya odowaa iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jenaraal biixi qodobada kaleada caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doono xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka hiiraan oo si adag kaga hadlay xasaradaha siyaasadeed ee ka taagan gobolkaas sidoo kaleetana ka jawaabay war ka soo yeeray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ay kaga hadleen xiisadda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo xilka qaadista lagu sameeyey wasiir aan idhaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa war-saxaafadeed oo ay soo saareen xildhibaanadani qodobada kalean idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo magaalada kismaayo ka furay shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddaba shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadlayo ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka jubbaland oo si adag kaga hadlay xaaladda gobolka gado sidoo kaleetana ku eedeeyey xasaradaha siyaasadeed ee gobolkaasi ka taagan maamulkii madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbaduu magaalada kismaayo ka jeediyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqeyn iyo warar ku aadan kadib xilka qaadistii taliyaha ciidanka milatariga soomaaliya iyo taliyaha ciidanka dhulka maxay uga dhigan tahay howlgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa farsamadu waa jaajah aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhowe mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan barnaamijka wareega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan waxaanu ku bilaabi doonaa warar la xiriira xilka qaadista taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odawaay yuusuf raage ee ay maanta xilka ka qaadeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo taliyahii ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed oo isaguna xilka laga qaaday golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo maanta yeeshay shir aanan caadi ahayn ayaa waxay xilka kaga qaadeen taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaay yuusuf raage iyadoo la magacaabay taliyo cusub waxaa xilka taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo magacaabay ibraahim sheekh muxudiin kaasi hore usoo noqday madaxii habmaamuuska madaxtooyada iyo ilaalada madaxtooyada koofi casta duxleedkii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu yidhi golaha wasiirada soomaaliya ayaa ansixiyey soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga ee magacaabista taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo loo magacaabay jenaraal ibraahim sheekh muxudiin cadow taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa horey u soo qabtay xilal ciidan oo kala duwan taasi oo ay ka mid tahay taliyaha guutada lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada qaranka ayaa sidoo kale lagu yidhaahday warkan ka soo baxay xukuumadda soomaaliya ma cadda sababta xilka looga qaaday jenaraal odawaay yuusuf raage taliyaha ciidanka militariga soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka ee lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed balse bilihii dhowaad dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay inuu bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhan ah shabaab inkastoo dowladdu aanay weli faahfaahin ka bixin dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa caawa waxa uu saxiixay ee golaha wasiirada soomaaliya ee qaraarkan oo ay ku magacaabeen taliyaha ee ciidanka ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa war markaasi lagu baahiyey madaxtooyada soomaaliya waxa uu ee, caawa madaxweynuhu uu ku saxiixay warqadaasi ee la xidhiidha xilka qaadistii aan- taliyaha militariga soomaaliya jenaraal odawaay yuusuf raage iyo weliba magacabidda taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu bogaadiyey ee, dadaalada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee wado ee ku aadan ansixinta markaasi ajandayaasha muhiimka ah war qoraalaha oo lagu baahiyey mareegta gaarka ah ee facebooka ee madaxtooyada soomaaliya ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee ayaa lagu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu saxiixay wareegtada lagu magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto ibraahim sheekh muxdiin iyo weliba taliyaha ciidanka lugta sareeyo guuto axmed aadan cali madaxweynaha oo tix raacaya baa layidhi qodobada siddeetan iyo toddobaad iyo sagaashanaad ee dastuurka federaalka soomaaliya xeerka lambar shan iyo toban ee soo baxay sanadkii kun sagaal iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii kuna saabsan dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa saxiixa xeerkan ayaa la raaciyey waxaana markaasi ee, madaxweynaha ee, sidoo kale u saxiixay degreetadan oo aanay ee, xukuumaddu shaacin balse ee, xilka looga qaaday taliyaha ciidanka lugta jenaraal maxamed taliil biixi taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi ayaa lagu bedelay jenaraal axmed aadan cali halka taliyaha ciidanka xoogga sidaan hordhaxa ku sheegnay isaguna lagu bedelay jenaraal ibraahim sheekh muxdiin Ee, gurro falanqeyn ku aadan arrinkaas ayaanu eegi doonaa waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan haddaba xilkaqaadistan lagu sameeyey taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odawa yuusuf raage taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal biixi waxaa kasii horeysay xilkaqaadis lagu sameeyey gudoomiyihii gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan dad badan ayaa waxay qabaan inay wax u dhimayso xilkaqaadistan howlgaladii dalka ka socday oo wejiga koowaad la ogaa in door muuqata ay ku lahaayeen gudoomiyihii gobolka hiiraan cali jeete iyo ee, taliyaashan caawa ee xilka laga qaaday haddaba waxaa qadka toos ugu jira sheekh cismaan barre maxamed gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo ee, waxay ka dhigan tahay xilka qaadistan iyo waxay u dhimi karto howlgaladii socday soo dhawow intaasi kadib bal ee, maxay ka dhigan tahay xilka qaadistan lagu sameeyey ee taliyaasha ciidanka xoogga iyo gudoomiyihii gobolka hiiraan oo aanu ogeyn intaba inay door muuqata ka qaateen wejiga koowaad ee dagaalka shabaab
Eh, bismi illaahi raxmaan iraxiim marka hore waxaa salaamaya raadiga dalsan eh, shaqaalihiisa intaa kadib eh, ana runta waxaan iyo iyo maxay ahayd halow Mhm, hay halow- ha halo Waa gartay.
teleefonka teleefonka iska xira waxa ii dulqaada wax waayahay gudoomiyihii eh, hore ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo eh, caawa barnaamijka qeyb nagala naqanayay waan idinkaga cudur daaranaynaa dhegeystayaasheena cid markaasi dhinaca eh, internetka waa hagaag weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan sida eh, dad badan ay qabaan xilka qaadistan lagu sameeyey gudoomiyihii hore ee ee gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan iyo weliba eh, taliyaashan ayaa dad badan markaasi ay dooday ka keenayaan xilka qaadista ee waxaa ee, toos ugu jira oo nagu soo biiraya mar kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle ee, bal ee, ku sii soco intaasi kadib bal sidaad u aragto xilka qaadista mas-uuliyiinta lagu sameeyey
Eh, horta eh, marka hore waa idin salaamayaa raadiga dalsan eh, shaqaalihiisa runtii waxqabadka iyo sida wanaagsan aad ummadda u adeegtaan intaa kadib runtii waxaa is leeyahay haddii aan ku horeeyo taliyaasha ciidamada laga qaaday xilka eh, horta xilka dowladnimada waa meerto eh, waa iska caadi qof inta xil laga qaada qof kale loo dhiibaa Eh, taliyaashana runtii waan u mahadnaqayaa shaqo badan ay soo qabteen taliyaha iyo iyo muxuu ahaay taliyihii lahoro lugta aad baan ugu mahadcelinaynaa wejigii koowaad waxa ay kasoo qaateen runtii iyo sida ay naftoo naf hornimada laheyd iyo sida mar kastaba ay ugu taagnaayeen muxuu ahaay eh, eh, xoreynta deegaanada ay xoogga ku haystaan kooxaha khawaarijta ah laakiin waxaan isleeyahay eh, runtii wax iskama bedelayso maadaama madaxweynihii soomaaliya uu ku baaqay in eh, ayna ka mid ahayd yacni waxyaabihii uu ku soo galay kambeenka in dalkan laga dib looga xoreeyo khawaarijta ciidankan hadda uu joogo eh, tali muxuu ahaa ibrahim muxuu ahaa muxudiin runtii waa nin khabiir ah oo muddo badan dalka joogay oo aniga aan aqaano oo runtii xilligii dowladda sheekh shariif iyo xilligii hore dowladdan madax- dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh intaas uu joogay waa nin runtii aqoontiisa fiiciidan xagga ay u sarrayso aniga waxaan is leeyahay marka eh, taliyaashii laftooda xilka laga qaaday iyaga waa joogaan oo hadda xilka waa meerta mar kale ayaa la magacaabi karaa laakiin inay waxba u dhimaynin oo runtii raggan rag cusub ay yihiin oo ay wax badan ka qaban karaan ayaan anigu aaminsanahay maxaa yeelay qofka waxaa daran qof aan ciidanba ahayn oo yacni aad yacni khabradiisa u liidato oo taliyaha xilka laga qaaday ka hooseeya in loo dhiibo ayaa daran laakiin ibrahim shemxudiin waa nin runtii khabiir military ah anigu waxaan aaminsanahay eh, asagoo kaashanaya khibradiisa iyo daljoognimadiisa iyo inta uu kusoo jiray maxay ahayd eh, ciidanka ama xaaladahan hadda dalka uu ku jiro oo xoogaal u yahay in wax badan oo intii hadda uu keenay generaal odawaay inuu wax ku dari kara ayaan anigu aaminsanahay Waa sidoo gartay.
kale eh, taliya eh, ku-xigeenka biixi waa nin oday ahaa runtii wax badan buu isagana qabtay oo aan runtii taariikhdiisa ay qori doontaa laakiin ayaga laftooda waxaa waa ciidan ciidankana waxaa ka mid ah yacni shuruucdiisa Eh, qof haddii meesha laga bedelo meel kalaa loo dhiibaa ama talaha ha ku yeesho ama ha gacan sii ciidan sidiisaba kama baxa ciidannimada kama baxa oo qofka xilka haddii laga qaadi ma aha in ciidanka laga saaray waya marka ciidan ha wa waaya marka haddii aan ku weydiiyo eh, waxaan ognahay in haatan eh, wadanku uu eh, ka socdo dagaal ka dhan al-shabaab dad badan ayaa waxay si aada isku weydiinayaan eh, xilka qaadistan lagu sameeyo taliyaasha ciidamada haddii aan ku dabaqno waxay ku soo aaday iyadoo maalin ka hor xilkii laga qaaday gudoomiyihii gobolka hiiraan ee taliyaasha ciidamada iyo gudoomiyihii gobolka hiiraan labada dhinacba waxaan ognahay in door muuqata ay ku lahaayeen dagaalka shabaab marka ma qabtaa aragtida sheegayso in ay mudneed in la kala dambeysiiyo mas-uuliyiintan oo aan mar isku mid ah xilka laga qaadin oo dhinaca kalena ay fursad siin karto eh, gaabis ku yimaada howlgalka
horta eh, eh, xilligii uu dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa oo aad ay muxuu ahaay azmo culus u dhacday oo nabigii waxyiga muxuu ahaay loo soo dhiibay oo rasuulkii ilaahay markuu dhintay waatii uu yidhi sayidina cumar eh, maxay ahaydey eh, nabiga waa dhintay qof dhihi kara ma leh marka waatii sayidina abubakar uu yidhi wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata uu qutilan qalabta waxa waaye marka sideedaba qofka mas-uulka ah ee, meesha hadduu ka wareega ma aha inay dunida rogmayso dadkii iyo siyaasaddii iyo madaxweynihii qaranka iyo ciidamadii iyo intaba hoggaankii way joogaan ee, marka ee, tusaale qofka hadda madaxdoo kale hadduu dagaalka ku dhinto ma hebelaa dhintay hala jooji maa la dhahaa lama la dhahaayo waa garta marka ciidankii waa joogaa ee, dadkii shacabka ahaayo kaashanayana waa joogaan ee, nin kaloo muxuu ahaay kha- oo khabiir militaria meesha la keenay oo og meesha xaalka uu joogo oo og meesha yacni ay khawaariijta dalka ka joogaan oo og muxuu ahaay in dalkan uu u baahan yahay in dib u xoreyn lagu sameeyo oo dalkan la hormariyo og oo daljoog ahaa meesha la keenay iyagu laftooda waa ciidankii militariga waxay dhiibayaan taladii iyo tusaalooyinkii iyo meesha wax u joogaan iyo xogtii waa ciidamo oo waxaad ogtahay janaal odway maalowta in la dalacsiiye marka iyaga laftooda lama erin ciidankooda ay dhex joogaan Waa way la shaqaynayaan maadaama ay awalba dalkooda iyo dadkooda u dhimanayaan haddana way dhex joogaan Waa waxa waagar.
waaye ma- yani mas-uuliyaddan baa laga wareejiyay ama marka ma qabo f- fikirka sheegaayo inay howlgalka shaksi ku xiran yahay kuma xirno Mm, waa Eh, garta waxaad ogtahay taliyo odwaaye taliyo kalaa ka horreey eh, taliyo muxuu ahaay biixi taliyo kalaa ka horreey waxaad ogtahay taliyihii booliiska eh, in la bedelay xajaar oo oo lagu bedelay eh, firin waa garta hadda shaqadii way socotaa marka aniga fikirka ma qabo in shabaab mas- yani xurayntooda ay shakhsiyaad ku xireed oo mas-uuliyiin ah aniga marna ma- macnaha eh, eh, ma qabo waxaan aaminsanayaa aniga eh, generaal muxuu ahaay eh, taliyaha cusub eh, ibraahim xudiin waa la magacaabe asagana in in unbuu wadi doonaa haddii uu ku guuleysta oo sidii ay saraakiisha kore u shaqeeyeen u shaqeeyana oo la amaanana horay uu sii wadi doonaa haddii asaga oo meel gaarsiina taliya kalaa bedeli doona waa garta marka ciidamada sideeda waa isbedbedel ay ku dhisan tahay ma aha qof yacni haddii la waaya yacni eh, taliskii ama ciidankii ama yacni howlgalka baaba'aya ma jiro marka waxaan qabaa aniga in la dhiirigeliyo taliyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa oo yacni ciidamadii iyo shaqadii halka laga sii wado Way.
odayaashii hore naftooda x- xurmad iyo qadarin ay leeyihiin aygana inay hawsha bartooda kasii wadaan waa waaya marka dadku waxay isweydiinayaan maxaa isku soo beegay in mar qura xilka laga wada qaado intaas mas-uuliyiin ah oo eh, dagaalka hogaaminayay
Eh, horta isma khusayso eh, heer qaran iyo heer dowlad goboleed ay kala joogaan Mm, Eh, cali jayta waxaa runtii asagana qayb uu ka qaatay Eh, asiga oo runtii meel zero ah kasoo bilaabay ma abaal ma abaaldarayno runtii ma lihiin wax ma qabanin laakiin asiga wuxuu ahay gubernatora taliya ciidan ma ahayn haddana waxaa la magacaabay eh, siduu u arki ay hirshabeelle ama madaxdeeda u arkeen inuu maamulka ninkaas ku habboon yahay oo hadda la magacaabay ayaa- ayay u arkeen maamulkana iyo kala bedelka ee gobernatoriyaasha iyo wasiiradooda iyo heer degmo iyo heer gobol eegaa iskale marka hal shay qofku waxaa la rabaa inaad haddaad mas-uul tahay iyo haddaadan mas-uul ahayn intaba inaad dalkaada u shaqayso waa garta gu- gudoomiyaha eh, ho- gudoomiyihii hore gobolka ha eh, asiga oo oday ah oo odi hiiraan ah oo odi soomaaliyeed ah ayuu hadda shaqayn karaa waa garta Ha- marka waxaa kala duwan xilka iyo howlgalka way kala duwan yihiin waay su-aasheedu waxay Haddii tahay qofka- maxaa haddii maxaa isku soo qofka- beegay su-aasheedu waxay tahay maxaa isku soo beegay
yacni waan kuu sheegay oo macnaha isma khuseeyaan tanna waa heer qaran oo iyaga dowladda ayaa iyadana go-aankaas qaadatay oo aragtay inay nimankaan odayaasha iska nastaan oo hadda dee dhiig cusub meesha la keena marka dhiiggaas Eh, cusub aa taas- sheegayso marka dhiiggaas cusub aa sheegayso ma is leedahay wax way ku soo kordhin karaan howlgallada wejiga labaad
ta kale fiiri eh, su-aal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ama dadka inay su-aashaas ka jawaabaan qofka haddii uu muddo meel joogo oo x- mud- ama s- ama laba sano ama saddex sano oo xilkaas haayo soomaalida yacni way kaxiisa dhacaan eedaa ku badato wixii hataa meel ka xumaada asaga ayaa dusha laga saaraa marka had iyo jeer in la keena dhiig cusub uu bedelo oo hawsha dhaqaajiyo Eh, macnaha aad ay muhiim tahay ani hadda guddoomiye baarlamaan hore u ahaa waa lii bedelay nin kalaa meesha yimid ma fahamte waa garta asagana waxa uu leeyahay doorkiisa iyo hawshiisa uu leeyahay marka maxaa ka mid Eh, marka waxaa marka waxaa ma- marka waxaa muhiim ah lab- eh, macnaha guddoomiyaha xilka laga qaaday iyo taliyaashaan wax isku xiran oo xiriir kama dhexeeyo kanna gartay.
waa heer qaran kaasna waa heer dowlad goboleed ayagaa marka yaqaana qaabkay u bedeleen iyo qaabka kan kale uu ku habboon yahay waa mas-uuliyad iyo maamul ayaga ka- ka- eh, ka- kasoo fushay wa- waaya marka tan- eh, tanna marka waxaa waaye waa ciidamadii tusaale waxaad ogtahay in taliya guuto la bedelo in taliya urur la bedelo waa ciidan waa wax caadi waa oo iska oo oo iska dabiici ah waa gartay marka ma aha wax siyaasad wax wax kala bedelka saraakiisha iyo maamulka gobolka wax shabaab maanta loogu roonaanaya ama shabaab lagu soo dhaweynaya midna ma aha waaya marka Ee, ma waa maamul waa waa hawl maamul weeye wa- wa- waaya marka maxaa hor yaallo ee taliyaashan cusub ee la magacaabay maadaama aad ogtahay in xilli adag ay ku soo aadeen uu dalku dagaal uu ku jiro
Ee, runta taliyaasha cusub waxaa hor yaallo ee, inay ee, wejiga labaad ama fayska labaad ay ka bilaabaan ee, meelaha hadda ay joogtay oo ay kullaba xog u ahayaan ee, ay dalkan iyo dadkan inay ka xureeyaan nimankaas isku dayaan inay ee, ay laba jibbaaraan howlgalkoodii inay la yimaadaan ayaa dhawaato mar howlgalka yacni la weeraray ee, xeryo ciidan wa- taliyaasha hadda xilka laga qaaday waa la eedeynayo waa tiladahay qorshe oo qorshaha ka bedel la kaalaye marka waxaa la rabaa inay la yimaadaan qorshe cusub oo khawaarijta dhabarka looga jibin karo ee ciidamadana ay ku nabadgeli karaan shacabkana ku nabadgeli karaa dardar cusub iyo dhiig cusub waa inay la yimaadaan oo qorshihii hore ee dagaalka meeshu jooga waa yaqaaneen ee, ma- wasaaradda gaashaandhiga ay joogeen ay la yimaadaan qorshihii hore qorshe ka bedelan ee runtii la mahadin kara waa inay la yimaadaan Waay.
haddii ay bartiis ay wax ka bedeli waayaan runtii ee markaas eedda igaa qaadan doono laakiin anigu waxaan isleeyahay ibrahim shamuudiin iyo ninka kale odiga oo ku xiga in ay wax ka bedeli doonaan maadaama ay hadda cusub yihiin ay haddana cidna eedeynaynin oy ee, waxaan leeyahay qorshe cusub oo khawaariijta dalka loogu saarayo inay la yimaadeen way ku qasban yihiin waaya hay-ada kugu mahad celinaya waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee gobol waa ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle sidaad maqlayseen caawa wuxuu igaga waramayey waxay ka dhigan tahay xilka qaadista lagu sameeyey mas-uuliyiintaas Ee, weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan
daaxaana sugteen oo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqirayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna alaabtaad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegaygee damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbuwaad gamaada
fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo aad waaba raaxo socotee shil iska leh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi arbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta siler waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolari bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobel internetka ma kaa dhammaada miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas idheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ah waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkada keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fariya dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada wax barata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mida kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar labaatan saac lagugu shaqaynayo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaanintas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
qaybaha dhexe ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaad saaxiibayaal la socotaan markan haddii aanu fiirino wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta shir ka furay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland ayaa shirkaasi waxaa ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada maamulka gobolka banaadir hay-adaha deeqbixiyaasha ee taageera soomaaliya shirkan oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha ee markaasi dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa eh, waxa uu daarnaa ama ujeedkiisa uu ahaa isku dabaridka xasilinta qaran waxaana markaasi shirkan ka qayb galay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe shirkan uu ahaa shirka iskudabaridka xasilinta qaran mid loogu magac daray ayay eh, madaxdu waxay si gaar ay kaga hadleen maalmaha uu socon doono iyo ahmiyadda waqtigan soomaaliya uu leeyahay ugu horaan waxaa hadlaya wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya madaxweynaha jubbaland ayaa xigi doono
waxaan rabnaa inaan si gaara ugu mahadceliyo dowladda jubbaland iyo hoggaankeeda sida maamuuska iyo milgaha leh ee aniga iyo wafdigii aan hogaaminayey iyo wafuudda kaleba ay u soo dhoweeyeen gaar ahaan saaxiibka ee wasiirka arrimaha gudaha master ogle ujeeddada shirkan waxaan bogaadinayaa dhammaan marti sharafta kala duwan ee shirka nagala soo qayb gashay mudanayaal iyo marweye shirkan wuxuu muhiim u yahay geedi socodka nabadda iyo dowlad dhiska soomaaliya gaar ahaan dadaalada ku saabsan xasilinta iyo dib u xoreynta kuwaasoo ka mid ah howlaha hortabinta u leh xukuumadda dan qaran iyo xukuumadaha iyo dowlad goboleedyadaba si dowladnimadeenna loogu soo dabaalo deegaanada soomaaliya lagu soo dabaalo deganaansho ay dowladda dib ula wareegayso iyadoo la gaarsiinayo adeegyada dowladda oo ay dadku sida aadka ah ugu hamuun qabaan mudanayaal iyo marwooyin ujeeddada ugu weyn ee madashan isku dabaridka howlaha xasilinta loo aasaasay oo dowladda federaalka ah oo wasaaradda arrimaha guduhu ay wakiil ka tahay iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda arrimaha gudaha oo focal u ah arrimaha xasilinta Eh, waxay tahay in dhammaan daneeyaasha howlaha xasilintu ay xogaha isku weydaarsadaan la iskulana xisaabtamo si hufan iyadoo laga hortegayo isbarbaryaac kala dhantaala guulaha iyo hiigsiga la rabo in la gaaro waxaa kale oo kulankan loogu talagalay in lagu xalliyo caqabadaha ka dhasha hirgelinta qorshayaasha ku aadan dadaalada xasilinta lagana faa'iideysto fursadaha mar kasta jira si aan u gaarno guulo wax ku ool ah kuwaasoo ka turjumaya mas-uuliyadda baaxadda leh ee naloo igmaday dardargelinta howlaha xasilintu waxay meesha ka saareysaa col- colaadaha iyo qolyaha ka faa'iideysta isku dhaca beelaha gaar ahaan khawaarijta waxaana beddelkooda galaya dowladnimo loo dhan yahay oo horseeda nabad xasilooni iyo baraare taasna waxay ku imaan kartaa annagoo dhammaanteen gacmaha isqabsanna isku duubnaanna si aan u tiigsanno ugana dhabayno hididiilahaas mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxay ku mahmaadaa falk far keliyihii fool ma dhaqdo waxaad ogtihiin howlaha xasilintu inay yihiin howlo hay-ado badan ay ku lug leeyihiin lana dhihi karo dhammaan hay-adaha kala duwan oo dowlad goboleedyada iyo hay-adaha dowladda dhexaba waxay u yihiin xudun waxayna lagama maarmaan ah in hay-adahaas kala duwan ay coordination fiican yeeshaan si loo gaaro wada shaqayn saxa adeegii bulshada la gaarsiin lahaana bulsh- uu u gaaro sida ugu dhow dadkii lagu talagalay waxaan rabaa inaan wasaaradaha arrimaha gudaha marka laga soo tago in wasaaradaha amniga caafimaadka waxbarashada cadaaladda iyo wasaaradaha gargaarka iyo hay-adda sodma ay dhammaantood udub dhexaad u yihiin howlaha xasilinta marka hore oo meesha la qabanayo intaas waxaa ka horeeya dee wasaaraddii gaashaandhigga iyo ciidanka difaaca iyo ciidamada dowlad goboleedyada oo ayagu intaas ka horeeya oo meesha sii xaaqaya oo khawaarijta ka qabanaya marka dhammaan waxaa looga baahan yahay annagoo muqdisho u ballansan kulan kale oo runtii review lagu sameeyey istaraatiijiyadda xasilinta maalmaha soo socda dhammaanteen aan haddana mar kale halkaas wada tegi doono oo si u n kiina way sahbeeyeen hal xafiis bay samaysteen iyo hay-adahi caalamiga ahaa annagana coordinationkeeni inuu noqdo hal meel marka kaasna maalmaha soo socdaa lasoo bandhigi doonaa Eh, runtii kaalimaha kala duwan ee la kala qaadanayana meeshaas ayaa lagu soo bandhigayaa waxaa nasiib wanaaga in kulankan uu ku soo aadayo maantay annagoo rabna inaan dah furno mashruuc cusub ee brosberes la yidhahdo mashruuc halkan ku dhegan oo dowladda xasilinta iyo horumarka een asaguna ku lug leh barnaamijkan waa mid wax ku ool ah oo saameyn togan u tegay saameyn togan uga tegaya hay-adaha dowladda iyo bulshadeennaba waxaanu mashruucan cusubi xoogga saarayaa inuu taabageliyo howlo la taaban karo oo muuqda sida dayactirka iyo dib u dhiska xarumaha dowladda tayeynta hay-adaha dowladda dib u dhisidda biyo xireennada iyo goobaha biyaha lagu kaydiyo iyo weliba howlo badan oo mug iyo macno leh kuwaasoo lagu salaynayo een, horumarka mashruucan waxaa lagala soo tashtay tashaday dhammaan dowlad goboleedyada waxaana kulanka kulankii wada tashiga guud lagu qabtay garoowe kaasoo ay wasaaradda arrimaha guduhu puntland martigelisay waxaana rabnaa inaan si gaara ugu mahadcelinno dowladda norway oo mar kasta la garab taagan dowladda iyo dadka soomaaliya taakulayn macno leh waxaana ka soo laabtay maalmo ka hor oslo anigoo si gaar ah ugu mahadcelinaya dowladda iyo dadka norway una shee una sheegay inaan ku ku dahfuri doonno mashruucan magaalada kismaayo waxaan gabagabadii waxaan mar kale bogaadinayaa dhammaan madaxda iyo howlwadeenada ka soo qaybgalay shirkan muhiimka ah inoo wada ah dhammaanteen waxaana si gaara ugu mahadcelinayaa hoggaanka iyo dowlad goboleedka dowlad goboleedyadoo dhan ee ku howlan dadaalada xasilinta iyo dowlad
qof kasta oo ka soo qayb galay maqaamkoo ku fadhiya oo kusoo yeera xalle assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaana marka hore sida wasiirka arrimaha gudaha u sheegayay oogle inaan idinku soo dhoweyno xarunta kumeel gaarhka ee jubbaland martina aan qofna oon ahayn ee kulligiin ay gurigiina idiin tahay waxaa sharaf weynayaa shirkan oo muhiimadda maanta soomaaliya kow ka ah in maanta aan nasiib u yeelano in halkan lagu furo oo aan kaga hadalo aasaaska shirkuna uu yahay xasilin xasilintana waxaa ka horeeya xoreyn waa laba shay oo isku xidhan waxaad wax xasilin kartaa markaad wax xoreyso taasaa bayska ah sida uu ka hadlaya sheekh cabdiqani waxaa hubaal ah weliba deegaanadani culays badan uu ka jiraa shabaabku muddadii ay haysteen shan iyo toban sano lix iyo toban sano markii qiyaasa la qaadanayo ilmaha ku dhashee maanta ama shan jir ahaa ee labaanta jirka maanta ah waxa uu dareemi kara iyo dowladnimo wuxuu ka yaqaanaa waa wax aada u dheer ma kala maarmayaan dagaalka shabaabka lagula jiraay iyo saddexdii qodob ee uu ka hadlayay sheekhu uu ahaa in militarily loola dagaalamo in fikriga lagula dagaalamo dhaqaalaha in lagala dagaalamo saddexaas waa saddex shay oo dagaalka shabaabka base u ah haddii saddexdaasi ay socon waayaan oo ciidan keliya aada ku koobnaato fikirka si aadan kala dagaalamo way kugu adkaanaysaa in ciidanku wax taro haddii ideoloji kale dagaalku unagu jiro haddii ilaha dhaqaalaha aadan kala dagaalamin oo aadan goynin dhaqaalaha ay gacanta ku qabanayaan iyo masaadirta ay ilaha dhaqaalaha soo gelayana waxaa adkaanaysa dadku inay gacantooda ka baxaan oo iyaduna waa waxa jira saddexdaa qodob waa aasaas dagaalka ku saabsan waxaanan u mahad celinayaa cid kasta oo dagaalkaa shabaabka ah saddexda qaybood ee ka midaba ka qayb qaadata waxaana ugu qaalisan kuwa dhiigooda ku daadinaya iyo kuwa dhaqaalaha ku bixinaya dagaalkaasi inuu sii jiro marka middaasi ay weji yeelato waxaa soo raacaya shabaabka iyo dhulka laga xoreynayo iyo dowladnimada la gaadhsiinayaay inta ay noqonayso iyo tallaabooyinka la qaadaya kuwa yihiin maxay noqon kartaa marka xasilintu xaggeyse ka bilaabmaysaa su-aasha taallaa waa midaas xasilintu waxay ka bilaabataa safka dagaalkii ku dhex jirtaa waayo safka dagaalka askariga qoriga wataay ee dagaalamaya shabaab la dagaalamaya marka uu dagaalka ku jiro waxaana tijaabo inoogu filan inaan kusoo waana qaadano deegaanada maanta laga xoreeyey waa in qorigu uu ka bedelaadaa qoriga shabaabku haysto oy noqdaan labada qori mid dowladi wadato iyo mid jabhad waxa suuqaysa fikir khaldan ku dagaalamaysa mujtamaca fasaadinaysa ay wadato muxuu macnahaasi noqonaya qoriga askariga watee ugu horeeya waa inuu samayn karo inuu soo jiito mujtamaca ugu horeeya oo arki karaya laga bilaabo ilmaha yarka ah maamada xanuunsanaysa midda umusha ah odayga caajisa ee duqa ah intaasoo dhan waa inay garan karaan qofka u yimidi midka uu yahay iyo qofka laga saarayaa midka uu yahay tusaale ahaan waxyaalaha daruuriga ee qofka marka ugu horeysa gaaraya ee aan sugi karaynin xasilinta dambe iyo dowlad dhiska waxaa kow ka ah ciidanka frontlineka ku jira dagaalamaya waxyaalaha daruuriga ay gacanta ku wadan karaan maxaa ilmaha soo jiidan kara maxaa waayeelka soo jiidan kara maxaa perceptionka dadku ay qabaan wax lagu sixi karaa waa inay biyo wadaan waa in ilmaha yar buskud wataa waa in odayga wadada lagu maraya ama maamada wadada lagu maraya biyo la siiyo waa in qofkii xanuunsanaya loo sheegay ay dawo siinayaan oo kidka askarigu watee dawada ah medical kidka ah waxa ugu jira uu siinayo taa waxay keenaysaa dareenka qof waliba marka inuu garto labada qori farqiga u dhexeeya waxa weeye qorigan askarigani wato iyo qoriga kii jabadka ah ee meesha laga caydhiyey ee xoolahoodana qaadanayay hantidoodan cun waxbana aan u tarayn inuu waxaynayo waxaa ka mid a dagaalka la qaadayo waa laba nool mid waa dagaalkan lagu xoreynayo deegaanka oo ciidamo iswata saaxiibada beesha caalamka nagala socda atamis qoladan cusub ee hadda la sugaya black lion ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa isteediyada intaasoo dhan waxay ka qayb qaadanayaan dagaalka shabaab lagu xoreynayo in la xoreeyo meel way fududahay maxaa fududaynaya shabaab dagaalka ay ku jiraan xaaladda culayska noocan markay dhacdo waa qaacidada la yidhahdo dagaalka gorilla war la yidhaha ama dagaalkan xarbi xisaabaadka ah dagaalka ay qaadanayaan khidadiisu macnaha uu qorayaa waxay tahay marka adiga lagu soo weeraray cadowgaagu issoo bahaysto inaad kala tagto duurka ku dhuubato qalabkaaga aada qarsato cidlo aada ku jirto markay dhaafaan ay dhahaan deegaanadii waad xorayseen hore uga sii gudbaan inay markaa dib u yimaadaan ay qabsadaan dadku xoog kuma siinayaan xoogaal baa laysu yahay waxay qirayaan oo ka cabsanayaan inaad berri markaa adu ka tagto ciidanka aad uga tagtaan aynu ku filaana dib ay u qabsanayaan nin kastoo la shaqeeyeyna hadhow dhibaata ay soo gaarayso taa macnaheedu waxay noqonaysaa weerarka wax lagu xoreynaya waxaa ka asalsan haynta la qabanaya la haynayo iyo cidda amniga lagu wareejinayaay awood ma u leedahay ma hayn kartaa ma ku filaan kartaa kow ma la burburiyey qalabkoodii iyo equipmentigii ay haysteen mise xooggoodii wuu diin yahay xooggooda oo diin haddaan tira waan xoreeyey waxay qaateen iyo wixii kalena bannaanka uu yaallo idan dagaalka laftirkiisu xoreyntii waa qabyo waa xoreyn calaamad su-aal dul saaran tahay oo qofkan shacabkii kalsoonida uu qaadaya ay aada u hooseyso haddii jubbaland aan nahay deegaanada ugu badan ee maanta shabaab laga xoreynaya jubbaland ay tahay waxaan u diyaarinay inaan haynta ay noo tahay beysiga deegaanada la xoreeyo inaan u abuuro ciidan gacanta ku haya booliskiisii leh intelligensigiisii leh daraawiishtiisii leh oo duurka kaga daba tegaya taasaana waxay tahay midda aan culayska saarayna sababtoo ah xoreyntu dad badan bay ka dhexaysaa laakiin culayska haynta ayaa asalwa middaa waxaan rajaynayaa inay tahay midaan diyaarinay booliskii loo tababaray iyadoo iyontu ay laga caawisay inta badanna deegaanada la xoreeyo aan doonayna inaan sistamka dawligii inuu u gaaro sida ugu dhaqsaha badan hayntana ay noqoto dadaalka loogu muhiimsan ee aan rabno inaan ka qabanno haddii ilahayna taasaana rajaynaya waxay ku kala duwan yihiin deegaanada hadda dagaalka uu ka socdo ee laga xoreeyay inta badan ee galmudug iyo hirshabeelle dadka degeni way hubaysnaayeen deegaanadaas deegaanada dadka degeni laakiin labadan state ee koonfur galbeed iyo jubbaland waa dhul shabaabku ay caruur ku dhaleen oo gaxantooda ay taallo way yar tahay qof shacaba oo hub haysta ma arki kartid qabiil iyo shacab toonan qori tignikaa iyo qori weyn midkoodna haysta sababtoo qoriga ama dowlad baa maanta gacanta ku haysa ama shabaab baa gacanta ku haya markaa dhinac way fududaan doontaa oo qori iskuma khaldami doono dhinacna way cuslaan doontaayo sida ay dadku deegaanadaas kale u caawiyaan deegaanada way ku adkaanaysaa waa inaad adigu shacabka qori siiso inaad qori shacab siisana dee inaad qoriga siiso ciidan aad ka dhigta intaad u yeedho yaa waxay ka habboonaanaysaa inaad qori siiso laakiin deegaanadaas dadku qoryihii bay leeyihiin shabaab mayna qabsanin sida loo yeeshay labadan state looma yeelanin markaa taasina waa arrin sidaas waxaan rabaa inaan laba qodob oo kale oo yaryar wax yar kaga daro qodobka koowaad soomaaliya mar walba waxaa ka dhaca abaaro iyo waxaa isdaba yaalla bisha kalena waxay noqonaysaa fatahaado abaarta waxaa sababa fatahaadda bayska abaarta fatahaadda oo ah maxay ku keenaysaa roob baa da-aya biyo qabatinna ma laha biyihii say u socdaan waxay ku daadanayaan webiga webiguna baddu kusii daraya dhulkii wada jeexjeexdin buu noqday waxna geedihii baa laga jaro environmentkii dhibaata ku dhacday biyuhu xaggee istaagayaan waa qodob hay-adaha wax bixinaya waxay yidhaahdeen ceelal iyo waraha la
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclay inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo